Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somaliland Mudane Xasan Maxamed Cali ayaa xarigga ka jaray xarun caafimaad oo laga hirgeliyay deegaanka Beer ee gobolka Togdheer. Munaasabadda xarigjabka waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka Beer, dhakhaatiir, mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Somaliland iyo marti sharaf kale. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Maamulka Somaliland Mudane Xasan Maxamed Cali ayaa ka warramaya xarigjabka xaruntan caafimaad.
Waxaa Ilaahay mahadiya iyadoo magaaladu magaalo weyn oo qadiimiya ah iyadoo kaba dhismo horreysay ama ka degaan horreysay magaalada Burco inay maanta kow ahaato markii ugu horreysay xarun caafimaad loo dhiso waa la ogyahay dhibaatada qofka dumara soo mara xilliyada ay xaamilka tahay isistido iyo inay u baahan tahay adeeg u dhow oo meel dhow ay u lugeyn karto ay ka gaadhi karto keliya ma aha hooyada laakiin waxaa soo carruura maantayna hortaagani waxay u baahan yihiin tallaal bay u baahan yihiin xarunta markaa hooyada un keliya u adeegi mayse carruurtana way u adeegaysa ama ha ahaato daaweyntooda ama tallaalkooda ha ahaato waxaa weeyaan waa isku lamaan yihiin hooyada iyo ilmuhu waa isku lamaan yihiin waa laba aan kala maarmin waa laba labaduba u baahan in si gaara loo ilaaliyo ilaah baa mahad leh waxay wasaaraddu ku guulaysatay qorshaynta ay qorshaynayso dhismayaasha xarumaha caafimaadka in ay mid ka mid ah u soo dudo magaalada beer waxay ku timi qorshaha wasaaradda hay-adu waxba iskama dhisaan wasaaradduunbaa hagta wasaaraddaa ku soo hagtay wasaaraddaana halkan u garatay in xaruntan laga dhiso inuu maanta dhammaystirmona oo dhammaystirkiisii aynu goobjoog ka ahaano oo aynu xadhigga ka jaraynana waa ilaahay mahaddi dee nolosha weystabajooga waa dhagax dhagax la saaray waxay xaruntani aasaas u tahay in ay u korto caafimaad buuxa ama xarun caafimaad oo buuxda ama mustaqbalka cusbatal ay u korto ayay aasaas u tahay markaa dhagax waliba dhagaxa ka horeeya uun haddaanu jirin lama dhigi karo waxaa weeyaan waa horseedkii caafimaad buuxa oo dhammaystiran oo ay magaaladu heli lahayd ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa muddo gaaban taana in lagu gaadho laakiin inta ka horeysa tanayna waxba ka laasanayn waynu aragnaa oo maanta leyrkii baa ku jira oo aan mishtiin u baahnayn oo soolara baa ku jira tallaagadii baa yaalla dawadii baa taalla qalabkii baa yaalla wixii dhismaa ahaa maahaane wixii kalena wasaaraddaa keentay waxa inaha ka dhinaadana annagunbaa keenayna haddii aan la yidhaahdo xaruntan caafimaad ee deegaanka beer ee gobolka togdheer laga hirgeliyey ayaa loogu adeegi doonaa hooyada iyo dhallaanka ku nool deegaankaasi iyo deegaanada hoos yimaada